barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa axad toddobada bisha janaayo sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdirashiid cumar caws gurow oo ah hal abuur suugaanyahan curiyo ah afafka kuna curiyo soomaaliga sawaaxiliga iyo ingiliishka jacayl waa dhibaatiyo xanuun dhaxa soo jiraaye dhimbil weeya dhaawicii kaskoo dhimiirka ee mayle waxnacasiyada u socota yaan oday ugey waa dhegaystay markaas wuxuu yidhi adeer waa idishay waad idishay macnaha waxaan u mar waxaan isdhiu yidhi markuu bahasha gabay aad dhamayso ul intaad qaadat macnaha waxyaale aan gabay soomaaliya looga shekeyn ayaad gashay grafig baad ahayd kaalimihii heesahana kama marna
kugu badhaani daimada barwaqaystay aragtida mudawiilashayda
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha iyo warar kaleba balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
waa hagaag dhegaystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in goor dhoweyd uu gaaray magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland halkaasoo uu socod shaqo uga bilaabmi doono maanta madaxweynaha ayaa lagu soo waramayaa intuu halkaasi ku sugan yahay inuu kulamo kala duwan la yeelan doono dhinacyada maamul goboleedkaasi si diiran ayaa loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe waxaa qadka telefoonka ee magaaladaasi si toosa ugu jira wariyaha iyaga nuux muuse birjeeb nuuxow haddaad imaqlayso bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa madaxweynaha siduu halkaa ku gaaray iyo qaabka markii uu imanayay uu jawigu ahaa
jafar waa kowdii duhurnimo wax yar ka hor ayuu madaxweynaha soomaaliya farmaajo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe mas-uuliyiinta puntland ayaa garoonka kusoo dhaweysay sidoo kaleeto waxaa la socday wafdi xildhibaanadii wasiirada ka tirsan oo kasoo raacay magaalada muqdisho qabanqaabada iyo soo dhaweyntiisaba maalmihii ugu dambeysay si weyn ayaa looga dareenayay gudaha magaalada garowe haddeertan waxaan kasoo baxnay garoonka diyaaradaha waxaana kusii soconaa arrinta madaxtooyada oo la sheegay madaxweynaha soomaaliya in warbaahinta uu halkaasi uga hadli doono wafdiga iyo madaxdii madaxweynaha la socotada oo haddeertan sii socda intaan la gaarin adaguleedka magaalada garowe waxay sii mari doonaan dadweyne aada u fara badan oo kasan hareeraha wadooyinka magaalada gudaheeda marka hadeertan goordhaweeday soo degeen wax yar ayay ku sugan yihiin garoonka magaalada garowe goordhowna madaxweynaha waxaa la filayaa in warbaahinta xarinta madaxtooyada ay kula hadlo
madaxweynaha ma la sheegay inta maalmoodoo uu ku sugnaan doono puntland jadwalkiisana ma la ogaaday cidda uu la kulmi doono iyo meelaha uu booqan doonaba
maalinimada bria waxaa la filayaa garoonka diyaaradaha magaalada garowe oo muddada lagu howlanaa iminkana gabagaba ah in madaxweynaha uu xariga ka jiro sidoo kaleeto intayu joogo inuu kulamo kala duwan la yeesho madaxda puntland magaalooyinka kale ee puntland uu tegi doono si toos ah iminka weli looma shaacin laakiin qarba kamida magaalooyin kaleeta kamida gaalkacya kamida intaas inkastoo aan loo shaacin waxaa la filayaa afarta cisho ee soo socota in madaxweynaha soomaaliya uu ku sugnaan doono ee deegaanada puntland dadka reer puntland eh, sidee u arkaan booqashadan uu markii ugu horreysay eh, madaxweyne farmaajo ku tegayo ee maamul goboleedkaasi
waa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay madaxweyne farmaajo uu ku yimaado socdaal puntland inkastoo dhowr jeer hore la shaaciyey inuu imaanayo balse isan imaan waktigaasi ilaa iyo labadii maalmood ugu dambeysay fuud kala duwan ay madaxweynaha kasoo horeysay ayaa garowa soo gaarayey si weyn ayaana loo dareenayay imaanshaha farmaajo oo soo dhaweyntiisu ay ka socotay gudaha magaalada garowe iyo magaalooyinka kale ee puntland oo la filayo inuu gaaro aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga garowe inooga soo warrama nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray wixii warar ahee kusoo kordha booqashada madaxweynaha soomaaliya uu puntland ku tegayna idaacadaha yaga xiga ayaad ku maqli doontaan dhinaca wararka caalamka haddaan u galnana waxaa la filayaa inuu maanta golaha baarlamaanka ee dalka iiraan fadhi gaara ka yeelanayo banaanbaxyada xukuumadda looga soo horjeeda ee dalkaasi ka bilaabmay siddeed iyo labaatankii bishii disembar ilaa iyo toddobaadna socday uuna go-aan ka soo saaro wakaaladda wararka ee dalka iiraan ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha taliyaha sirdoonka iyo madaxda golaha ammaanka dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan doodaha baarlamaanku uu ka yeelan doono sababta keentay in dibadbaxyadaas iyo taageero dhinaca xeerka ah ay u heli lahaayeen dadka arrintaasi loo xirxiray fadhiga ayaa waxaa isugu yeeray koox ka tirsan xildhibaanada qunyar socodka ah sida uu sheegay una sida uu sheegay ama ay sheegtaa iraahda idaacadda radio yurub waxaana xildhibaanadaasi ay ku baaqeen in gacan dhinaca qaynuunka ah la siiyo dadka mudaaharaadyadan loo soo xirxiray iyadoo la cambaareeyey faragelin kasta oo shisheeye waxaana si gaar ah farta ay ugu godeen dowladda maraykanka
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel walbo aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhalinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxaa magaalada jabuuti inoogu soo diyaarisay waryahayaga sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti waxaana barnaamijkeedin la socodsiinaysaa anigoo ah sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka waxaynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dhallinyarada hal abuurka ee soomaalida kenya waxaana barnaamijka igala qaybgelaya cabdirashiid cumar cawsgurow oo ah bare iyo hal abuur luuqado kala duwan wax ku qora muddaa laga jooga hadda oo ilaa toban sane hal abuur ahaan marka hore waxaan ku bilaabay afafka kale sida ingiriiska sooxiliga afafkan ku waxbartay marka idaa u haystay inaan kaga fiicanahay af soomaaliga haddana mar dhexe baan ogaaday inaan af soomaaliga uu iga fiican yahay tolka soomaaliga ku hadlana aan uga dhowahay dadka kale oo tolka ugu maaragtay ugu xaqli inaan wax u curiya ama wax u sheega inay iyaga yihiin saasaan marka ugu soo laabtay af soomaaliga marka hore laakiin sooxili iyo ingiriis iyo waxbaan ku samayn jiray waxaan ku bilaabay plays waxaan la dhahay dhahaan riwaayadaha maadiis qore waxay dhahaan af ingiriiska playwright marka maadis qoriddaasaan ku bilaabay oo suxili ah mar aan taas ka meel gaaray oon ogaaday inaan wax ayaan qaban kara ayaan bilaabay maasada af soomaaliga
riwaayadahaad qortay maxaa ka mid ah riwaayaddan ugu qoray midda ugu weyn waxay ahayd tu-aan sooxili ahayd waxaan ugu yeeray mlimambuni mlimambuni waa buurta gorayada sida af soomaali af soomaali lagu fasiro buurta gorayada marka waa magaca buurta kenya ugu dheer buraha east africa ugu dheer ama adduunka ugu dheer ka mid ah marka mulimambuni waxaan kaga hadlayay qaranka kenya isu ku dhashay iyo sida qarannimadaba fikradda qarannimada ay u tahay wacal fikrad kufsi ama gumaysi ku dhalatay afrikaanka macnaha asal ahaan iyaga ma isu yimaado qaran samaystay mise mar la gumaystay oo la kufsaday kadib ayay isu yimaadeen maal- farta- waa- kon- waxay ahayd arrin xasaasiyaday lahayd eh, dad badanaa ka xanaaqay oon u fiirsan waxaan ka hadlayey laakiin eh, eh, maadays mid aan qora kan ugu ugu ugu muhiimsan buu ahaa ilaa haddadan arrinta fikradda weyn ee guud ee afrika qarannimadan dalalka afrikaanka korka laga saaray macnaha ummado aan isu imaan iskood iyagoon isu imaan eh, urur iyo kale irdhe ulo kale aaminge lagu bilaabay oo ah haddana waxaa la bilaaba afafka in la bilaabo marka waxaa waaya ebedkiis wuxuu taagnaa afkaaga ugu kala erge ninka ingiriiska afkiisa ilaa maantadan ama faransiiska ahaa yaa ilaa maantadan haddaad isgaftaan afka ina heshiisinay ah macnaa af gaar ah oo iyaga ku heshiyaan hataa male afkaaga ugu kala erge een, eh, isfahankoodana em, eh, af- isfahankoodana nugle ama magde macnaha afsaabadkood si hale ha anglophone francophone alliance maaniyo asxaabaysiga bugta ah oo ah macnaha waxaa lagu leeyahay intan waa faransiiska ku hadashaa intan ingri dad kalaa ku qaybsaday qarannimadaada xataa wax adi kaa soo go-ay ma aha markii aad u- iskugu dhaweedeen walca ama isir ahaan iskugu dhaweedeen afkooda iskuma fahantaan af dad kale leeyahay oo soo doorsatay marka arrin noocaas ku dhisanay ahayd Een, dad badanna waa ila fahmeen oo ila qateen oo waa jeclaadeen kuwana waxay dhaheen qarannimada duminaysa oo caayaysa iyo wax noocaas oo kale ah marka gabagii kugu horreeyey soomaalida markaad soo dhaadhacday luuqadaha kale ka timid ee aad samaysay ma xasuusta haa waan xasuustaa wuxuu ahaa gabay aan wax badan aan ka sheekeeyey gabaygan wuxuu ahaa waxaa lan u bixiyey qurxan wuxuu ahaa gabay aan u sameeyey si anoo ardayaan sameeyey gabayga waxaan u sameynaa haddana muxuu ahaa gabay aan i ogeysiin inaan hata hal abuur ahay aad uguma ogaan macnaha maxaa yeele waxaa dhacay een, anoo arday ah yaa xa- soomaalida markay soo degtay qaxootiga uu soo batay nairobi lasoo degay Eh, anigoo arday ka ah magaalo ku taalla bartamaha kenya buurta kenya hoosteeda nyeri ay dhahaan ayaan arday ka ahaa meeshaan joogay anigoo intaan nairobi usoo orday wax yar oo- ama nin walaalkay ah wax ka soo qaaday is iri eh, inaan iskuulka ku noqdo raba yaan maalin anoo waddada toobiya anoo maray meel toobiya aan u malaynay lahaa ama lacagta een, n- nooliga iska dhintaa in yar Eh, waxaan u ordayeen shan shilin oo kenya ahayd inaan iska dhimo oon lahaa ama markaa iskuulka tagta ama bahalkan ay dhahaan eh, sabaayadda ama jabatiga aad ku iibsataa yaa gabar biyo ugu soo daadaysa guri kor saaran iyo biyahay ugu daatay marka gabar soomaaliyeed aada u qurxan oo da-yar dan waxaan ka fulayay inay tiraahdo een, kenyaanka waxaan naqaanaa een, hadduu aabbaha dhinta iyo haddaan farta kaaga istaagaba boole polecom siba iyo ha xaraa- raalli ahaawdi waayo oo waa- waa- waxaan kusoo kornay ahaa marka gabadha inta aan ka filayay inta hataa ima ani waxa macnaha soomaali bay ahayd waxaan ka filayay ka badan iyo kaale aan wasaqda kaa dhaqe marka mayl samayne way iska carartay marka gabayga waxa u bixi qurxan qurxanay bilicaada waa lagu qasaaroowey haddaad qiimali haddaad qiimi leedahay sida uma qalaadeene Eh, qu- qumantiyo waddada lagu qulqula qurun ma seertayne qashin maad kus- ku tuurteen kobu diiday qeenuune qad la mara anoo qoob dhigaal duhur qawaafaya qidri buuxamad igu shubtiyo qurunka reerkiina markuu qoyey dharkaygii miyaad qoorta soo ridatay Eh, halkii aan qashuucii sigay qoomamiyo raalli Eh, qosol orod miyaad kaba kacdad qarisay folkaaga qolol xiran gadaashood miyaad gadaashooda miyaad quuqdigaageysay wax noocaas uu ahaa oo ilaa xanaaqa wuxuu iga gaaray ilaa aan dhaha qallibaad hadduu ruux qadaro qolofka loonkiisa eh, qalbigoo la doorshiye ka guur ama ka rogo oon lagaa beeray qof damiirla miyaa qaran lahaa qoyskan soomaali wax noocaas oo ahaa xanaaq ahaa laakiin uma dareemin xitaa inuu maansi yahay xanaaqaasaa keenay weligiina ma hilmaamin marka xanaaq baa kugu dhaliyay adiga Een, kuwa adigu markii dambe iska intaad meel fadhiistay ama dadkeena markaad eegtay soomaalida iyo siday yihiin iyo aad kula hadlaysay kee ugu horreeyey waxaa ugu horreeyey gabay dareensiiyana gabay ahay waxaa ugu horreeyey em, gabay aan ugu yaray dheelmad dheelmadta wuxuu ka hadlayey marka hore galmad ingiriisaan ku qoray anoo ingiriis ku qoray oo soo baxay oo aan eh, kuwa dhalin u dhiibay xitaa ay akhriyeen oo la ogaaday yaa nin oday ah soomaali qoraa ah eh, ayaa wuxuu igu yidhi em, bahalkan af soomaali ku ku tarjun marka oo maxaa yeele af soomaaliga kaga fiican tahay oo afkaagii ah marka maxaa- dhalmata waxaa keenay eh, anigoo arday macallin ah markaas eh, macallin ah oo iskuul dhiga ayaa waxaan traingaraynay waxaan tarbiyeynayey en en en en arda oo mawelis play marka aan qoray yaan yaan yaan yaan qabadsiinayay iyaga inay xifdiyaan inay inay inay qaybaan marka waxay nagu qaadatay waqti way macaanaatay ilaa iyo waxay ila gaartay nagta xilliga dambe ila gaartay waan soo gurigaan imaaday guriga markaan kusoo noqday meesha aan joogay markaas waa xeebta kenya marka waxaa jiray kinacada badan bahashan dhilmaayadaan dhanaa dhilmaayaan dhanaa marka bahashia iyadoo anigoo garanaya inay cuni doonto yaa waxaan ka cajisay xitaa inaan mara mara kinaca korkeyga ka laalaaday inaan soo rito anoo kabay xiran baa iska sexday marka mar aan hurday xoogahoo nastay soo kacay waxaan soo kacay iyadoo intay si fiican ii goobatay korka i belbelaya markaasaa waxaan is iri waan isku yar xanaaqay marka waan kacay oo meel baan fadhiistay marka waxaan iri nightly visitor my bashful nifty lover She tra- wax noocaas ingiriis yar oo ereyasa ah wixii inaan soo xasuusto isku day markaan soo xasuustay eh, shucuurtii iyo dareenkii eh, marka inaan soo xasuustay ayaan isku day inaan soomaali ku qoro marka waxaa soo baxay en, gabay magaciisa la yahay dheelmato kinacad ula jeed ha oon leeyahay jecel waa dhibaataiyo xanuun dhaaxa soo jiray waa dhuxul wadnaha dhaawacdo dhimirka eemeyne dhembil shiiqda weeyo hamuun dhicin kuleelkeeda anigana midaan dhalinyareen beri dhakroon buwaalay inantaan jecel dhiiriyo dhimirka ii beeshay midaan dhaar la yeesho kamiin dhumcul ii qaaday waa ima waa inan jecel dhaadayoo dhararhilow qaaday iyo dhadhab iyo iyo dhabad jacaylu ka dhumin eh, dhaqanka suuboone dharaar iima soo faalashe dhelmadkay garan kinacadii marka waxaan ka dhigay gabar habeenkii isoo dheelmata marka en, sheekada marka way waa sida maaweeliskii aan qori jiray en, ahaanaan u yara dhigay oo ah en, gabadhaas dheeshii iyo ciyaartii iyo wixiina dhex maray En, waxaan ka- anoo u- u tilmaamaya sida nin iyo gabar nin iyo gabar isjeceloo gadaasha dambe marka ayaa waxay isu dugaysaa En, waxaan leeyahay ana anigana dhara- dharaaraha higaan dhagartii eedaaye iga dhaaf allow mu ruux ma dhaho aan dhadhamin ceebe dhareerkii iyo gaaraha shingaar xaamil soo dhacay marka xanuunkii ku dhaca een, dumarku markay uurka yeeshaan sidii inay cuntadii diidaanay een, hunqaacaanay ee jirku xanuuno buu noqonayaa qofkiina ama rag ama dumar markay kanaaca cunto marka gabar walaca iyo nin kanaaca cunta waa isku egyihiin way aadayn iskugu egyihiin ha- xanuunkeeda eh, dibna dhila dhafoorkoo i hura dhabar xanuun saaqa dhardhaaraha qandhoo badan eh, ooga dhani lagu dhardhaareeya dhib caloosha dhaansuu i baday dheelmadkii eh, dheelmadkii gabar noocaas ahayd dhulku sayr candhuuf iyo cunoo ii dhadhamiweyso inta iskaga eg tahay kinacada iyo iyo walaca iskaga egyihiin haddaan dhicinin way soo dhowdahayaaba kaa dhalaya macnaha u hore ee ruuxii dhuganaya meeshaasi ka soo bixi inay tahay wax kale inaan ka hadlaya dhaleecada dhurdaa gagabin dhalinta jiilkaani macnaha da- da kastaba da'da ka yar ayay wuxuu ku tilmaama inay nugul yihiin inay iyaga ka nugul yihiin marka en, odayga abaha wuxuu dhihi jiray da bas da bastay macnaha isaga kinacada way cuntaa laakiin kuma dhici jirin marka wuxuu dhihi jiray innaga maxay nagu dhacdaa Mm, waad naga nugushiin macnaha da bastay noocaas sheekada marka waxay ku dhammaan sen saa u soo socdo ay humaag u tahay ood u malayn inaan nin iyo gabar ka hadlaya ayaa waxay isku soo dhacaysa marka dhilmaanyada habeen dheelmadkoo nagu dhe- dheelaasta haddaan horay dhufays iyo difaac dhuuqsan uga yeelan dhowhane inaan ahay wallan dhaar ku marayahay dhibta duumayaan uga cawdaa dhabar xanuunkeeda dhibta duumiyaan uga cawda dhabar xanuunkeeda marka adoo daalano shaqo ka yimiday waxaad kari weyday inaad siyeerigii xirato iska difaacdo adiga baa dib isku canaanay ana iscananayo waxay isleeyahay macnaha haddii aan dhufays iyo difaac dhuuqsan uga haddaan samaysan lahaa meey cuni laheedba markii kaasaa ugu horreeyey maanse aan ku dareemo odaygii aan u geeyey iyadoo duuban oo aan ku luuqeeyey jacayl waa dhibaatiyo se- saddexleydii darwiish eh, saalixiyada jacayl waa dhibaatiyo xanuun dhaxa soo jiraaye dhimbil weeya dhaawicii kaskoo dhimir ka emeyle wax noocaasa iyadoo u socota yaan odayga u geey waa dhegaystay markaas wuxuu yidhi adeer waa idishay waad idishay macnaha waxaan u miri mar waxaan isdhiu yidhi markuu bahasha gabayga aad dhamayso ul intaad qaadatay macnaha waxyaale aan gabay soomaaliya looga shekeyn ayaad gashay Eh, graphic baad ahayd waxaad ka hadashay arrimo ay u anshiga dhigayn in laga hadla marka anoo ku garaaci rabaad wuxuu yidhi aad igu soo hortuurtay inaad waxaa ka hadlaysa ay dhilmaanyo tahay iyo dhibka ay kuu geysatay ah marka kaase waxaa ka u hore aan u dareemay inuu yahay inaan hal abuur soomaali leeyahay oon wax qaban karaa Een, waxaa jiray oo runtii aada ii cajabiyey gebigii een, eh, xiritaankii shirkii een, eh, aqoon-yahanada heritage ee jabuuti ka dhacay aad ka qaaday oo madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo dadkii kale kasoo qeybgalayba ay aada uga heleen oo aad leedahay halka anigaa dega een, anaa halkaa suldaanka ah anigaa saasa Ee, markaa gebigaasi ma kuwa hadda cusubba mise kuwii horaad qortay buu ku jiray Webigu waa dheeryahay sudeefaa la yidhahdaa En, albamkan u dambeyn soo saaray haan maanseed aan soo saaray mar dhow video ah ayuu ku jiraa sudeefaa la yidhahdaa wuxuu ka soo bilaabayaa sahil iyo cali sabiix sayla anigaa iska leh burciya sheekh ila siman sanaa kuma ihi ajnabi Eh, fardaa iyo daaqa eh, sool nugaal sayid baan ka ahay caluulaan siiga garan karkaar soof baan ku tegey marka waxaa ku jiray meeshii ahaa suldaanka jabuuti haga salaglaa laga yaqaan sabuuli waa laga xusaa siyelo way xutuyn sarif waa laga tixgelin magaalooyin oo koonfurta ku yaalla ah marka oo ah oo dhabna ah oo haddee soomaalida meel kastay joogta way taqaan ismaaciil cumar gelli iyo wuxuu soomaaliya intuu u galay iyo wuxuu u qabtay oo arrintaas ah marka n waa waa dheeryahay waa s- giissaan dhahnaa ama saar waa dheer aad u dheeryahay saaxil iyo cali sabiix saylac anigaa iskale burciyo shiikh ila siman sanaag kuma ihi ajnabi fardaa ii dhaaqa sool lugaal sayid baan ka ahay caluulaan siiga garan karkaar sof baan ku tegay suldaanka jabuuti haga soomaalida way taqaan in loo sala joogsadiyo salaam buu mudan yahay salaglaa laga yaqaan sabuuli waa laga xusaa siyeelow way xuturin sarif waa laga tixgelin dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaasi nooga eg barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa cabdirashiid cumar caws gurow oo ka mid ah halabuurka iyo aqoon-yahanada soomaalida kenya waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay intii uu socday anigoo ah sagal siciid faarax tani iyo intaynu mar kale kulmi doono haddii rabbi idmo ammaanaad
aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax oo wareysanaysay ina cowsgurow halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo waddankaasi sbain magaalada barcelona waxaa la filayaa in mar dhow taageerayaasha la horgeeyo ciyaaryahanka la yidhaahdo philip cotinio wiilkaasi oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay lacag gaaraysa boqol afartan iyo shan milyan oo galinga ingiriiska ah ay uga soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahan philip cotinio ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay dooneysaa inay ku bedelato wiilkii reer brazil oo ay wadanka kasoo wada jeedaan isaga iyo cotino ee neymar oo kooxda b s g ay lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo ganinga ingiriiska ay uga iibsatay waxaana cotino la filayaa inuu noqdo ciyaaryahan ay kooxdu ku bedelato wiilka sii duqoobaya inayasta kaasi oo haatan sidii uu beri ahaan jiray aan ahayn ciyaaryahankan oo lagu tilmaamo cotino inuu yahay laacib ku wanaagsan kubad qaybinta iyo weliba dhisida iyo gooldhalintaba ayaa waxaa la filayaa inuu kooxda kubadda cagta ee barcelona kubad wanaagsan kusoo kordhin doono dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa lacagtii faraha badnayd ee ciyaaryahankaasi ku iibsatay waxa ay ku doondoonaysaa ciyaaryahanadii booskiisa ay ku buuxin lahayd wararkii ugu dambeeyey ciyaaruhuna haatan waxay sheegayaan in kooxdu ay qarka u saaran tahay inay heshiis la gasho oo maanta goor dambe ay shaaciso ciyaaryahanka la yidhaahdo riyaad mahrez oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee leicester city lixilabaatan jirka u dhashay waddankaasi algeria kaasi oo kooxdu ay doonayso in ay kula soo wareegto lacag gaaraysa afartan milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan oo ah laacib ay kooxda kubadda cagta ee leicester city ku duusho ayaa in dhoweydba waxa uu daydayayey siduu ugu biiri lahaa kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub waxaana kooxihii daydayay ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo haatan aad moodo inay ciyaaryahankaasi ku guuldaraysanayso oo faraheeda lagala baxayo sidoo kale kooxdu waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka u dhashay xulka ee wadankaasi faransiiska islamarkaasina xulkooda qaranka u ciyaara ee la yidhaahdo thomas almar ciyaaryahankan oo ah labayo labaatan jir oo muddana u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee morocco ayaa waxaa la filayaa inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee liverpool haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda cagta kulamadii ka dhacay wadamada sbain iyo weliba wadanka ingiriiska haddii aan ku hormaro se talyaaniga waxaa habeenkii xalay ahaa kulamo adag iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee torino iyo bolone saddex iyo eber torino ayaa ku badisay ac milan hal iyo eber karatona ay kaga badisay benevento ayaa saddex iyo laba ku dhufatay sambadoria waa kulankii labaad ee horyaalkaasi ay badinayso kooxdaasi kooxda kubadda cagta ee genoa sasoola ayay hal iyo eber kaga badisay sbalna laziya ayaa ka badiso shan iyo laba ayaa lagu qabtay napoli waa ay weli xariiftamaysaa labiiyo eber waxay kaga badisay helas verona yuventus ayaa dalqa kaga badisay calyary atletico madrid labiiyo eber waxay kaga badisay kitafe ciyaaryahan costa ayaa kulankiisii koowaad u ciyaaray kooxda atletico madrid gool ayuu u dhaliyay hase yeeshee laba jaallo oo la siiyey kadib calaamada gaduudan ayaa loo taagay ciyaartana waa laga saaray kooxda kubadda cagta ee valensiya hirona ayay la dheeshay labii hal ayay ku badisay las balmas labii hal ayaa ay baar kaga badisay halka saviyana gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysa shan gool iyo saddex lagaga badiyay oo kooxda kubadda cagta ee real batis ay ku badisay wadanka ingiriiska waxaa ugu xiisaha badnaa koobka la yidhaahdo efe kaabka oo kulamo badan la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa bareeja la gashay norwich city halka manchester cityna ay afar gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee banley dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taabtaniyo kula dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascade oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha haatana waxaad ku soo dhowaataan cododkii nasteexa indho iyo axmed zeki heestii kugu baraaray
buralaydi sheekhiyo bixin duuleyo xee buralaydi sheekhiyo bixin duulayo xee oo beri samaado xooluhu barqanaya oo beri samaado xooluhu barqanaya sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure oo sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure kugu badhaanay daa'imada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada kugu badhaanay daa'imada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada
baliyada xareediyo togaga burqanaaye baliyada xareediyo togaga burqanaaye ubutaacay ka imaha boholyow galoo qabo butaacay ka imaha boholyow galoo qabo farxad lagu bogaadshagaad
waa tahay fanaaniintaasi nasteexeynda iyo axmed zaki iyo heeskaasi kugu baraaray eegmada idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaan kusoo gabagabaynaynaa isku duburidkii barnaamij soo saaristi bashiir abikar ayaa lahaa dhinaca barnaamijka waxaa ila daadihinayay sidoo kaleeto jacfar kuukaay anigoo saare cabdi axmed dhammaanteen waxaan idin leenaha intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo wiilashayda u busehelay egmada Haha. kugu barahardhaymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda